habeen wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada warka habeen oo aad ka dhagaysataan warbaahintii snaag qodobada aad ku dhagaysan doontaana caawa waxaa qayb ka ah kulan loogu hadlayay dib u heshaysiinta iyo nabadda oo lagu qabtay degmada caali gaduud ee gobolka shabeellaha dhexe isticmaalka malabka shinnida oo kusoo badanaya magaalada jowhar ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo maanta dhagax dhigay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha bulshada maamulka koonfur galbeed oo loogu baaqay in ay ka qayb qaataan ololaha horumarinta waxbarashada gabdhaha barakacayaasha ku nool magaalada beledweyne oo codsaday in laga taageero waxbarashada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada ayaad ku dhagaysan doontaan warka habeen ee u diyaargarooba isaga oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa habeennimo talaadaha arbacana ay soo gelayso taariikhdana ku aasteysan tahay tobanka bisha sagaalaad sanada labaatan afariyo labaatan intuu socdo warka waxaa idin socodsiin doonta anigoo ah saare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa tarsan kulan looga hadlaya dib u heshaysiinta iyo nabadeyntaha ayaa lagu qabtay degmada caligaduud ee gobolka shabeellaha dhexe kulankan ayaa ku saabsanaa isdhexgalka iyo dib u heshaysiinta bulshada ku nool degmada caligaduud ee gobolkan shabeellaha dhexe kaas oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dib u heshaysiinta maamulka hirshabelle kulankan oo ay ka qayb galeen waxgaradka deegaanka ayaa lagu ammaanay doorka ay wasaaradda ka qaadanaysa isdhexgalka iyo dib u heshaysiinta bulshada cali gaduud gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada cali gaduud jaale cali maxamed ayaa sheegay in kan maamul ahaan kaalintooda ka qaadan doonaan nabadeynta bulshada anagu nabadu nabadanaas la nuugale nabadu aniga danay noo tahay ummad kasta nadanay u tahay nabad haddii la waayo ma salaada la dukaan karo caruurta looma shaqaysan karo lama dowlay karo diin lama aqri karo sharaf iyo cishi way dhumayaan nabadu waa muhiim nabadanaas la nuugala soomaaliya hore u tiri nabadu waa nolosha adduunya ee aakhiro hadaad maanta nabad ka shaqaysana adigaa ku hurdaaya hadaad dhimatana nabadaas adaa ku nafcinayo waa lagaa nabad galay adiguna waad nabad gashay alxamdulilaahi maanta inaan kusoo dhaweyno dowlada hirshabeelle degmada masaajid caliguduud anaga danteena waaye dowladuna daday u baahan tahay iyadana danteeda waaye waxaana naga go-an si aan hagar lahayn in aan u shaqayno u qabano danaha dowladda iyo danaheena ta guud haddii la qabto teenaa kasoo dhexbaxaysa danta dowladda haddii aan saxno dowladda shacabkaa kasoo dhexbaxaysa anagu shacabkeedii aan nahay waana u baahannahay hiil iyo hoo iyo garab istaag dowladeed waa u baahannahay waana ku ammaanaynaa runtii haddii naloo soo diray wasiirkii dib u heshaysiinta waxay dhedhiloo qajafqajafoo carada ka jira oo dhibahoo ka jira ugu dambeyntiin wasiirka wasaaradda dib u heshaysiinta maamulka hirshabelle ayaa ugu baaqay bulshada cali gadood in ay ka qayb qaataan nabadda iyo isdhexgalka bulshada maalin kale inoo tahay maanta bulsho intaan la eg oo reer masjid cali guduuda inay kusoo xaadiraan meeshaan isuguna yimaadiin ayagoo ka tashanayo ama ka qayb qaadanaya geedi socodka nabadda ee beryaha noo socda marka waxaan leenahay mahaduu idinka gaarto si gaarana maamulka degmadan waa umad celina runtii kaalin weyn ka qaatay xaaladaha jira ee deegaanadan ka jira markaan qiimeyno ee meel walba aan ka eegnay waxaa noo soo baxday masjid cali guduud muddada nabaadiidka ay ku habsadeen ay ku fadhiyeen iyo saacadaha ay xortahay ama sanadaha ay xortahay laga qaaday inay degmooyin badan ka horreyso saas daraaddeed marka lamarwan ay noogu qoran yihiin runtii manaxuma wacyigooda iyo soo jeedkooda aada u sareeyaa marka waxaan leeyahay cid kastee masjidka cali guduud degmadihiisa inay wax ka qabato ku tala gashayna weydin fududahay waan ugu yeeraynaa annaguna waxaan ka codsanaynaa dadweynaha meesha isugu yimiday inay nabadda taageeraan dib heshiisiisa taageeraan maamulka la shaqeeyaan dowlad dhiska soomaaliyana geedi socodka loogu jiro ay qayb ka noqdaan marka bulshada waxaan leenahay waa baraarugsantihiin waa baraarugsantihiin ma hurdow haysiina soo jeedka badiya dowladduna waxaa laga rabaa wax kasta oo degmada u baahneed ama meesha laga raba inay soo buuxisana dowladda laga raba insha allahu tacaala wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka hirshabelle ayaa maalmahanba wada dadaalo ay dib ugu heshiisiinayso bulshada ku nool gobolkan hirshabellaha dhexe isticmaalka malabka shinnida ayaa kusoo badanaya magaalada jowhar sida warbixintaanu ku faahfaahiyo maxamed nuur xuseen malabka ayaa waxaa lagu tiriyaa waxyaabaha dabiiciga ah ee leh faa'iido badan oo aan la soo koobi karin haddii ay ahaan lahaayeen mid caafimaad oo ah tan ugu muhiimsan gaar ahaan marka malabka aan loo dhoweyn maadooyin ilaaliya kuwaasi oo ah kiimikooyin lagu diro si loo ilaaliyo malabka isticmaalka malabka ayaa haatan waxa u muuqdaa inuu kusoo badanayo suuqyada magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe maxamuud maxamed oo kamid ah ganacsada iibisa malabka ayaa ka warbixiyey faa-iidooyinka caafimaad uu leeyahay iyo sida uu noloshiisa ugu maareeyo qaybta malabka markaan kuu sheego malabka wuxuu u qaybsamaa laba qeybo u qaybsamaa qaybka koowaad waxa waaye malabka malab cadda la yidhaahdo waa qiimihii kiilada waa labaatan iyo afar dollar miskiilo waa labaiyo toban dollar rubaca waa waa kaas wallaahi waxaa noogu yimaadaa qaab beledweyne mar noogu yimaadaa malabka dhinaca tiyagula xaggiisa marbuu ku yimaadaa marna waxaa lagu yimaadaa tareega xamar ku yimaadaa malabka marmar qofka aan ka seegnin xoogaa caqabad waa la kulmaa laakiin adiga markaad aqoon u leedahay malabkaad markuu ku anfaco alxamdulilaahi oo adiga ku raaligin waa fiican yahay oo broogdiisa oo wixiisa maasha allah u noqdo jadgareyskiisa markaas waa waa abasto waay wallaahi qofba taagtiisa ku tagaa qof miskiil qaataa qof rubuc qaataa qof hal doolar qaataa qof nus doolar waa qaataa qofba habdadba taakada qofka isticmaalkiisa iyo jeebkiisa ayaa ku gataa wallaahi in badan oo ku jiraa malabka adiga toban iyo shan sano toban iyo todoba sano waa iibinaya malabka ha ha ha maasha allah dadkii alxamdulilaahi rabbilcaalamiin uma dadka oo ku xiran aad iyo aaday u isticmaalaan isticmaalkiisa iyo meel weliba qofka waa kusoo weydinaa allayleha adiga si fiican mu kasaysaa aqoon muu leedahay qofka wuxuu leeyahay aniga makasahay adigaan ku aqoonsada ku weydiiyey haddii adiga kuu saxan yahay waa waa ku qaadan adiga saasay dhahan dadka isticmaal da kuleeto dadka qaliinka lagu suubiyo sida saa oo dadka islaamika la qalo qaliinka lagu suubiyo malabka cadka looga gadaa qofka markii la qalo oo meeshii boogta lagu dhayaayo malabka cadka la mariyaa qofkaas ilaa iyo kubiskooda meesha waa isku keenaa meesha looma baahno meesha koolada meesha laga marinaya asagaasaa la marinaa malabka qofka jirka isku dhagaa marka malabkaas marka la mariyo qofka asagaa soo qoraya dhakhtarka oo qaliinkaa soo qoraya malabkaasuu raaday malab cadda u raaday uu leeyahay malabkaas marka soo qaado qofka alxamdulilaahi isbuuc kadib maasha allah noqona qofkii soo soconaya meel khaasatan oo jiro oo malabka lagu yaqaano ayaa jirta meel walba miska yaala malabka marka aad iyo aadaan umahadsantaa walaalkay marka insha allahu tacaala saasaa jirto malabka ayaa waxa uu leeyahay sokor dabiici ah taasoo inta badan ay yartahay saameynteeda caafimaad bulshada soomaaliyeedna ayay saa'id u isticmaalaan mahadsanid maxamed nuur ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa maanta dhagax dhigay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha sida warbixintaanu ku faahfaahiyo wariyaheena cabdixasiis xasan cabdulle
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa magaalada muqdisho ka dhagax dhigay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta dalka ra-iisul wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in xarumaha dowladdu ay noqdaan kuwa u qalma shaqada iyo adeegyada ay siiyaan shacabka isagoo ugu baaqay dhammaan dadka ku sugan ama degan xarumaha dowladda inay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu baxaan si loo siiyo fursad dib u dhiska iyo horumarinta adeegyada qaran waxaan u mahad celinayaa dadkii soomaaliyeed ee halkan ka guuray ee si voluntaryga uga guuray ayagoo u banneeyey doortay wasaaradda u banneeyey doortayna in si guud ahaan dadka shacabka soomaaliyeed loogu adeego sidii horeyba loogu talagalay ee loogu adeegi jiray aad bay u mahadsan yihiin marka waxaan sheegnay inaysan naga ahayn dhulka ha la banneeyo inaysan naga ahayn laakiin marka la banneeyo in dadka loogu adeego oo shacabkii loogu adeego inuu qorshuhu yahay marka maanta wata waa muuqataa haddii xagga immigrationka la banneeyeyna waa asagana waa la dhisayaa wasaaraddiina maanta waa bilaabatay marka waa guul u soo hoyatay runtii wasaaradda iyo xukuumadda iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaan iyo si gaara degmada boondheere oo ay wasaaradda ay degayso ay marti u tahay runtii wasaaraddu waa wasaarad wasaaradaha maynka ee dowladda ayay ka mid tahay waa wasaarad arrimo waaweyn dalkan ugu xil saaran oo ay federaalku ka mid yahay oy dib heshiisiintu ka mid tahay oo arrimihii gudaha ee dalka ay ka mid yihiin oo intaasoo hay-adoodii ay hoos tagaan marka shacabka soomaaliyeedna aad ugu adeegta marka dee hay-adda wasaaraddani waxay ku jirtay ooy marti ahayd muddo dheer ay ku jirtay oto oto ayadii iyo wasaarado kale bay isla deganaayeen marka maanta inay martidii ka soo baxdo oy xarunteedii caadiga ahayd ay timaaddo ayaga laftooda oo ugu hambalyanaya waa waana fursad fiican waay intaa kadib waxaan ugu baaqayaa dadka soomaaliyeed ee sharafta leh ee deggan xarumihii dawladda ay duruufuhu dejiyeen markii loo soo baahdo oo ay xarumihii ama dawladihii hay-adihii dawladda u soo baahdaan sida reer boondheero oo kale dadkii halka degganaa oo kale si sharaf loogu banneeya hay-adahaas loo banneeyeyna waxaa laga rabaa sida wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta oo kale inay ayaguna markiiba inay ka howlgalaan ee intee derbi lagu wareejiyo aysan meeshu iska noqon meel ideal oon cidna adeegsanin oo dadkiina laga kaxeeyey wax kaloo dadka loogu qabtana aysan jirin marka taasna waa waa naga go'an tahay siyaasaddaas insha allah waa ku socon doonaa haddii ilaa yidhahdo dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in dhammaan agabkii ay ku howlgeli lahaayeen ay xilligaani diyaariyeen
waa xarun ballaaran waxay ka kooban tahay labaatan qol saddex hool saddex xafiis oo wasiirada ah oo iyaguna waaweyn oo v i b ah iyo muxuu ahaa badkeeduna waa kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan mitir isku weer ugu dambeyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa baaq u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya qaar ka mid ah gobollada dalka isagoo u jeediyey inay colaadda nabad ku bedelaan xilligaana aan la joogin wakhtigii la daadin lahaa dhiig dad ehel ah waa nasiib darro inay dad soomaaliyeed ay qabyaarad isu dilayaan maanta oo ay ayagu isdilayaan xabadda oo ay og yihiin haddana ka la dilo iyo ka wax dilaba labadoob naar inay gelayaan oy kulligood akhrinayaan axaadiista nebiga alayh salatu wasalaam oo alqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar inay kulligood way wada akhrinayaan haddana maca daalika way isdilayaan waxaan ugu baaqayaa dadka soomaaliyeed annagoo maanta joognaa xaruntii dib u heshisiinta soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay ka waantoomaan isdilka ay dhexdooda isdilayaan oo ay ilaahay u soo laabtaan oo ay dhiig dee hadday cabbeen oy cabbeen oy cabbeen waxay ahayd inay dhiigga ka dhargaan adlista dhiiggii cabnimada inay iska dhaafaan oo xiisahay u sii qabaan iska dhaafaan oo isdilkaa iska dhaafaan oo qofka soomaaliyeeda sida dhab dhibta yar loo dilo ee la bartay in si dhib yaroon micno lahayn in xabad dhag looga siiyo arrintaas inaan ka waantowno dhismaha xarunta wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu qayb ka yahay barnaamijka dan qaran ee dib u habeynta xarumaha dowladnimada lagu wado mahadsanid cabdicasiis markana koonfur galbeed bulshada maamulka koonfur galbeed ayaa loogu baaqay in ay ka qayb qaataan ololaha horumarinta waxbarashada gabdhaha sida mar kale warbixintaanu ku faahfaahiyo maxamed nuur xuseen wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxay deegaano ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya ka wadaa ololaha horumarinta waxbarashada gaar ahaan iskuullada ay maamusho ee magaalada baydhabo waxaana halkudhig looga dhigay gabar waxbaratay waa bulsho waxbaratay maamulaha guud ee iskuulka sheekh casharow magaalada baydhabo oo kamid ah iskuullada ololaha lagu sameeyey ayaa wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed soomaaliya ugu mahadceliyey muhiimadda ay wasaaradda siinayso horumarinta waxbarashada gabdhaha dhankooda sii dhiirigelin doonaan waxbarashada gobolka ee gudoomiyaha waxbarashada degmada way habooqdeen iskoolkan jeecasharow primary and secondary school anoo ka hadalow magaaga iskoolka maamulaha iskoolka doctor axmed xasan cabdiraxmaan way geeka lugwade ololaha horumarinta walbarashada gebdho dhis garaadka gebdho oo ah waa barnaamij runta iyo dhanfaylan gebdho way ka mid ayiina bulshada inka badan oo inti walbara oo garaadyo oo korlandhisa wasaaradda waxbarashada hiddaa iyo tacliinta sare dowlad goboleedka koonfur galbeed eedda eedanka kama hadnagaana sida iyo sharafti leh oo hanin sharafen oo iskoolkeen booqashada ninkakooyan oo unuuna oo raallika keenna iyo geeka dareersha oo eye wayna un socdaana ololaha horumarinta oo la kormariyow gebdho garaadsho aqlijo iyo wal allo walaayimaarna oo fuyujarsho mustaqbalshee inta korlanka dhisa maxamed ismaan una kumid aha gabdho dhigidaan iskuulka shacsharow eedanka faraxsani barnaamijka horumarinta cololada waxbarashada gabdho odin qawati wasaaradda walbarashada iniga qowda barnaamij oo gabdho laku hormariyo waxbarashada eedanka maxasindin wasaaraddan eedanka kuma hadnagaan gabdhona may rajeeyey waana filay inay ku faa'iidaysan doonaan meeba ka darsa inti barnaamij barnaamijyada barnaamijyada una mid ah wasaaradda waxbarashada iyo haninsii badida gabdhona guud ay sigaaree banti nin dhiirigeli walbarashada ninka dhiirigeli analoleeran waa ay faa'iidaysaan noo dhogso iskuulka sheesharow ee way baan tafmaaday wasaaradda waxbarashada dhammaan naraas way baa inta dhiirigelin kuwadana walbarashada wasaaradda waxbarashada gabdho waan way baan tan way banta kama hadnagay ololada waxbarashada gabdho oo maraas dhiirgelinaya suubiaya waan way balhaa maraas eed eedan ka faraxsana waan way bakurajayta mar walba maraas ololada oo saamaleynaya suubi doona wabilaa insha allah wayba faa'iiday kordhiyaase wayba walqowdaan bulshada dhammaantiyo maraas inshaad way badhan maraas dhiirgelinata dhammaan gabdho suurgeliyey intii uuna geedka maalintii lamaadnin suurowda in uuna qiibku haana nayo isla socona gudoomiyaha waxbarashada gobolka bay iyo wali isla roogna hata ka sugubna iskuulka sheesharow hoose dhexe labaday garab wali surana hogayaha iskuulka sheesharow fahma iyo maamulka iskuulka sadexmadow iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka iyo tiim wasaaradda waxbarashada inkorata iyo qiib ku naqadaan ee ololaha horumarinta waxbarashada gabdhaha markan wasaaradda wali guulangaha iye ingeej garayta ama dhiirigeliyda ama horan socod laku sameeyo sana dugsiyeedka far iyo labaatan shan in gabdho linkakambin gareeya in iskuullada in ruul gareeyaan iyo wasaaradda anfiiri doonta qaybo shalduun ee bulshada ololaha horumarinta waxbarashada gabdhaha oo koonfur galbeed unku furmi taasoo mahadii iskule mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliin sare koonfur galbeed ay uga kaalmaystaan wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo education batnerska waa bahwadaadka waxbarashada kaalmaystaan guud ahaan may kasaabsan yaha wacyigelintii oo asbuuciidan ku horreeyan oo sanad kasta la qori jari saasoo kale haddana sanadkan may arday indaalanya ini oo horumarinta ololaha horumarinta waxbarashada gabdhaha yalan astay marka may wasaaradda dadaal badan ka jirtee inii waxbarashada la tayay amasutuuni iyoonay magaalo dhatiyo may lagfaday inii goobaha waxbarashada ulaadin jiiyaan iyagoo shuruudan jiirnayn iyagoo bayslan kufadaan yuniform lan warsadaan buug lan warsadaan ololahan ayaa waxay muhiim u tahay horumarinta waxbarashada gabdhaha barakacyaasha ku nool beledweyne ayaa codsaday in laga taageero waxbarashada sida warbixintaasi ku faahfaahiyo wariyaheen cabdifataax axmed maclow si loo xoojiyo xiriirka hay-adaha samafalka iyo horjoogayaasha kaamamka ay degan yihiin dadka barakacayaasha ah si looga jawaabo baahiyaadka ay qabaan islamarkaana meesha looga saaro dhibaatooyinka ay dadka danyarta ah la kulmaan oo aan laga jawaabin ayaa magaalada baydhabo oo lagu qabtay kulan ku saabsan isku xirka hay-adaha samafalka iyo barakacayaasha ku nool koonfur galbeed soomaaliya madaxa hay-adda iled nuur xaaji cali ayaa sheegay in muhiim ay tahay kulummada horjoogayaasha barakacayaasha iyo madaxda hay-adaha ka howlgala deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ee lagu gorfeynayo sidii looga warqabi lahaa xaaladaha dadka ku nool kaamamka barakacayaasha ah islamarkaana jawaabo fiican ay u heli lahaayeen marka ay dhibaato timaado
iyo macal dhammaan qaybgalayaasha aan barnaamijku may may may masha Allah may may may maalgeliyay een unsom may la raayus een uno iraada ana may la raayus een eh, iska iska dubradiyaalkii oo barnaamij iska dubradiyaalna marka may la raayus yani may fadaana ini oo dadkan guddiga een taniska kooy uno aan sheegno waxyaabaha la xiriira xaquuqul insaanka sida leen ilaaliyo isla macnay dadka i d b sida ayna iska hirmi koraan bilaaw insha allah wali haddii ku dambeeyana cabdiqaadir cali kubra gudoomiyaha hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga koonfur galbeed soomaaliya ayaa ugu baaqay madaxda hay-adaha in ay si dhaqsi ah kaga jawaabaan codsiyada kaga yimaada dadka barakacayaasha ah ee ku nool deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya walaala ku faa'iidaysa intan juhdi walaala laga geliyahay xafiiskana fududeeyo unsom walaa oo juhdiga la geliyahay oo dadka laniskasheenow wacyigelinta jiladiibaba muhiim ah walaa lanis sheegobaba muhiim ah walaan la leey dhan oo walaan ka dhisan haashim haddi sheegay protection la leey ban fahansan waliha galay ilaalmada hebga amniga tacadiga dhibaatooyinka qofka linjaysada walaagaas dhan waliha qobdaa cc m ka jirdhon hamiin hamiino kumid wali dhiday dabakukiy towfiiq wahayin weeri isla hamiignami mobilize ka soo bani isla hiraabtiina waa in gurmadi markan wali ku hadalaane hadiiba dhiida in ada dhibaataha kiila kulanta xafiiska commissionka ma koohirin nambareedan laka siina nambaro muhiim e waaye qorada walsiin anfahay wakhtigaysin ku qayb qaadatinna idan mahadsantiin anu warkama badiyow waana wada shaqadan wali faylina mahadsanid markana xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada maxamed nuur xuseen
hagaag haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jowhar boqolka dolar waxaana kala siisanayaa laba milyan iyo sideed boqol dhanka kale loorka briiska waa soddon iyo lix dolar loorka burka waa soddon dolar loorka sokorta waa afartan iyo laba dolar injiirkaanka saliidda waa labaatan iyo sideed dhibic shan tobanlaha saliidana waa sidoo kale afar iyo toban dolar dhibic shan loorka cusbada waa laba iyo toban dolar kortoonka baastada waa koob iyo toban dolar gasaca caanaha aan ka marnayn waa toddoba iyo toban dolar intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa xubintii sarafka ee suuqyada ee magaalada
guud ahaan xubintaasi sarafka iyo suuqyada magaalada ayaa ugu dambeysay warka habeen oo aad ka dhageysaneyseen warbaahinta isnaac intuu socday warka waxaad la socodsiineysa anigoo ah sahre cabdi xuseen dhankii farsamadan waa tarsan tan iyo intaan ku kulmi doono warkan kiisi xiga sidaa iyo nabadgelyo